gudoomiye ku-xigeenka gobolka baayer dhinaca arrimaha samafalka oo ay weheliyaan xubno kale oo ka tirsan maamulka ayaa kormeeray kaamamka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah ee magaalada baydhabo si ay u qiimeeyaan baahiyaha ka jira kaamamkaasi oo ay ku nool yihiin dad danyar ah kuwaasoo duruufo kala duwan ugu soo barakacay deegaanadooda mid ka mid ah qoysaska ku nool xeryaha uu booqday gudoomiye ku-xigeenka gobolka baayer dhinaca arrimaha samafalka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay la kulmaan isagoo codsaday in wax loo qabto dadkaasi maamulka gobolka hanu booqday maashaalla faydhaynaydooniin oonkan iyo baahdaan walay oo tabartaan aan inay dhaamani taro fadaan ankamaa nagaan eed eedankamaa nagaan masquulo eedanka baahani biyo eedanka baahani raashinka beesada eedanka baahani wal dhanba mahaysan eedanka baahani gudoomiye ku-xigeenka gobolka baayer dhinaca arrimaha samafalka aadan xasan maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kormeerkiisa iyo waxa uu daaran yahay nageyka haaboqnay qaar kumid kaamamka duleedka magaalada baydhabo ka yaalan una ujeedkan ahay inay xaalada dhabta ay ka sugan yihiin una aragna iyo naftajoona una waraysana kadibna wali jawaab-alu ku biyi karo iyo qof alla qofkay ku jawaabi karo baahidaasi kaamalkaas una kulugna haddina una la wadaagna xafiisyada dowladda iyo xafiisyada hay-ado intaba way kale muhiim ahaa fadaana naftarkaam inay shacabka una la wadaagna inay ayaa maquun way jarayhin inay gaab walaago gargaarka ah haka jeergala gargaarkii marka taas way tusaalen ataha inay caawimaadda oo hay-ado iibiyaayaan mar kastaba suurtagal atay inay iisulunta marka way tusaalan ataa inay macnaa dabcan hay-ado adeeg iibiyaayaan dowladda caawiyahayaan laakiin haddana walaa dhabta layska laayi karo qofka xoogshay inay is-ay inay mayla raayi lanka iska talada walaa caawimaadda wayla raayihin reliifya linkase reliifka mayu reliif way waa marka ado oo jirinayti kaninko lakasii walaago yar caafimaad ada heliw marka yani dabcan wal oo marka ma'e laka tiirsanaado karo joogto laka tiirsanaado karo ma'e way fadaana shacabka si dhanba inay oo qofka ilaahay jeen is tala saarada xoogshayna isku kalsoonaada marka inay inbadan in lamid eh hay-ado gargaarkana caawiyahan faylayin saxayin haddana yacni ma'e halka inka damboy ma'e halka inka damboy way buu ahaa inay beertaada tabcata halka inka damboy way buu ahaa inay ilaahay aad tala saarata halka inka damboy way buu ahaa inay oo xooggaaga aad aaminta marka waylanaa yani ayliska hadlaynay gargaarka yani dabcan in yaraa laka caawiyi karo ma ojiyi nolola oo dhan malka caawiyi karo